isafgaradkaasina aan loo baahnayn kolka anig wasiir khaarijiy ahaada arrinta waa layla soo qaaday haddaad kolba tahay isafgarad de waxaad hadirmay aqbashay inuu hadirmay khilaaf jiro isafgaradkaa hadirmay muxuu ahaa lasoo qaaday aniga waxay ila tahay isafgaran waa ayuu keeni lahaa jimciyadda qoladaa ka dhexaysa in arrintaa hadirmay daalifaysana inuu aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaya waxaa laisoo diray kolka hore warqad baa laisoo diray norway ka timid oon la yaabay dabeedna anigoo shir hadilmayay adisababa jooga oo hadilmay african union hadilmay summit u jiro ayaa la i yimid waxaa layidhi arrintaasaa jirta oo qolada norwegiankuna ay hadilmaya jecel yihiin inay ka geystaan hadilmaya taageero san hore i anu waxaan ku yidhi anigu ma arko waadad akriya warqadii laysoo qoray kamana jawaabin lakiinse anigu aad baan ula yaabay aqalusida isku tacarusinaysa hadilmaya norway ambaba sida hadilmaya muxuu ahaaye walad cabdalla oo kale doorku ka ciyaaray arrintaas waxyaalaha hadilmaya runtii kolkaa la dego ummad ahaan aynu degno u baahan in la furfuro oo laga daba tago oo la eego waxa waxaan ka dambeeyey maxay yihiin waxaa abuuraya ummadan hadilmaya dhulkeedii in hadilmaya muxuu ahaa sidaas caddiga xooga intaas leeg lagu soo sameeye weliba ay ka qayb qaadato ninka hadilmaya united nationka u fadhiya aniga waxay ila tahay arrintaasi waa arrin u taala dawladaha soomaaliyeed soo socdaa inay si wanaagsan uga baabandigaan waraysigii ibraahim daa'uud cabdalla gentleman uu magaalada nairobi kula yeeshay ismaaciil maxamuud hurre buubaa oo dhammaystiran waa kan ee dhegeysiwan kala go-a ma taagarsana laakiin waa meela kasoo jeedo oo aan doonaya in hadilmaya sida wadanka intada kale wax loo qabto sida hadilmaya aniga ila tahay in wax loogu qabtana laga yaabaa dadka dadka kale inaana hadilmaya saa u arag laakiin se hadilmaya arrintaasi waxay ahayd marmarsiyay ahayd laakiinse anigu waxaan ka warhayaa oon nimankaa in amar la siiyey in hadilmaya muxuu ahaa arrinta ay ku kacaan cidda xukunta hadilmaya muxuu ahaa iyaana amar siiso
ma noo tilmaami kartaa eedaha dawladda ay kugu tilmaamayso inay wax ka jiraan iyo in adiga lagu dan lahaa in siyaasada soomaaliya lagaa saaro wallahi de aniga horta siyaasada soomaaliya cidana igama saari karto aniga hadilmayay ka horena idaguma khasilimkana igama saari karto laakiinse arrintaasi waxaan hadilmaya muxuu ahaa kuku dhaweetaba ku yidhi cid hadilmaya aan dawladaba ahayn oo laakiinse dawladda amar siisay ayaa hadilmaya jirtay arrintaas
dawladda uu madaxda ka yahay sheekh shariif sheekh axmed ee lagu soo dhisay jabuuti sidee u aragtaa isleeda way guulaysan karaan oo way noqon karaan dawlad xoog leh oo wadanka dhan xukunta mise
wallahi aniga waxaan arkaya dawlad gacan ku rinaysaa inay hadilmay ahayd waxaa watay hadilmay muxuu ahaa dad gaara watay iyo hadilmay mxu hay-ada gaara ayaa hadilmay arrinta sidaa watay anigu waxaan hadilmay qabay waagaas in t f d da aan la baabi'in inay shir ku qabsato hadilmay muxuu ahaa baydhaba halkaa hadilmay madaxweyne ku doorato dabeedna ay la fadhiisato hadilmay muxaaradada khaasatan dhinacan sheekh shariifia ay la fadhiisato laakiinse sida arrinta hadilmay loo boogsiiyey ee jabuuti hadilmay waxu dhaceen de imika waa la arkaa dhibaatada hadilmay la timid taasumaanu waagaasna lahayn wa waa dhibaatadaasa iman doonta iminkana dhibaatadii waa la arkaa iyadana siyaasadana hadilmaya maxaa horta horaa loo socda de dib looma go'do wa oo hadilmaya muxuu ahaa imikadana sidii waxu hagaagayaan in hadilmay la raadiyo ayaa hadilmaya muxuu ahaa khalad baa dhacay in la ictiraafo weyn khalad inuu dhacay dabeedna hadilmaya muxuu ahaa sidii wax loo hagaajin lahaana laga wada shaqeeyay
dabcan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa muddo kasoo shaqaynaysa dawladda cabdiqaasim iyo cabdullaahi yuusuf aa lasoo shaqaysay arrimaha siyaasadda ee arrimaha dibadda kolley aqoon badan baad u leedahay dawladdanna aad baa loo aqoonsaday marka arrimaha dibadda la leeyahay maraykankii iyo yurub iyo dhammaan dawladaha dan ee soomaaliya lacagay ugu daaqeen dawladihii adiga aa madaxda ka ahayd aad xilligaas la shaqayn jirtay wax aqoonsiya oo sidan oo kaleo la siin jiray ma jirin ma diblomaasiyadda idinka hadlaysneed mise wax kalaa jiray wallahi wax waktigaa kala duwan waataya waktigaa hadilmaya muxuu ahaa arrimo badan baan hadilmayay caalamka aan u bislayn sideedabana hadilmaya dawladda nimanka timid runtii de waxaa ka dambeeyay imaanshaheeda hadilmaya muxuu ahaa united nationka ka dambeysay walad cabdalla iyo hadii ilmiya muxuu ahaa international community-ga ayay ahayd hadii ilmiya muxuu ahaa ciddii keentay sida ultimately inkastoon isku diidsanahay in doo taageera de waa laga maarmaana waana waajib caalamku inuu hadii ilmiya taageero ayaan darada waxa weeye chance wanaagsan oo hor yaalla hadii ilmiya dawladdii maanta jirtay haddana waxaad moodaa inaanay hadii ilmiya ka faa'iidaysanahayn oo dawladdu haddii loo fiirsado iyadoo aanu taageero haysan wadanka intaan anigu gacanta ku haynay iyo maanta hadii ilmiya dawladda jirto oo taageerada culus eed sheegaysa hadii ilmiya haysta waxay wadanka gacanta kaga hayso wax isu dhow ma aha kolkaas runtii arrimahoo dhamina waxay ka imanayaan sideedaba anigu in badan baan hadilmiga arrimahan kusoo dhex jiray waxaa imanka aniga aada iyo aada iigu cad inta hadilmiga muxuu ahaa aynu dad dibadda wax ka sugayno inay inoo qabtaan inaana waxba inoo qabsanahayn in hadilmiga laga maarmaan ay tahay in soomaaliya dib isugu noqoto hadilmiga muxuu ahaa ay iyada oo ay ka shirtay dhibaatooyinka hadilmiya hor yaalla si wanaagsan u eegtay oon jecelahay inay door weyn ka ciyaarto hadilmiya xukuumadda sheekh shariifa maanta jirtaana arrintaas la isu keena dadka soomaalida la wada fadhiisto wax la isku raacsan yahay hadilmiya muxuu ahaa la yeelo laakiinse ilaa la helo shir la isugu yimaado goob soomaaliyeed oo shirkaasna hadilmiya lahaanshihiisa ay dad soomaaliyeed leeyihiin muxuu ahaa hogaamintiisana dad soomaaliya ay leeyihiin oo ay ka tashadaan danahooda waxaa aada iyo aada iminka uga muuqata dawladda maanta taagan oo aynu ognahay inay ahayd dawlad aada iyo aada international community-gu ay hadilmaya iyadu uga dambaysay dhismaheeda haddana inay maanta wixii dawladee soo maray ay ugu tayo daran tahay taasi waxay caddaynaysaa waxa loo baahan yahay maaha taageerada hadilmaya dibadda arrintu waxaa loo baahan yahay waxay dadka soomaalidu in iyagu wax qabsadaan iyagu wax isu qabtaan isu tanaasulaan ay hadilmiya muxaa isugu yimaadaan hadilmiya muxuu ahaa intay qoloba qolo hadilmiya faraha ku taagayso annaku waagii hadilmiyay maxaakimka iyo ciddii aan iska hor nimid aada iyo aada iyo aad baan uga shaqaynay inaan maxaakimka isfahamno waxaan diyaar ahay inaan xamar hadilmiya maamuladii maamulka hadilmiya laga samaynayo oo dhan aan hadilmiya gacanta u gelino international community waxay waxay uga baahan yihiin oo u samayno laakiinse ayaan daro hadilmiya maxaa iyagay si kale ugu muuqatay arrinta waxaa loo baahan yahay in hadilmiya muxuu ahaa dadka soomaalidu ay arkaan wixii shaqayn karaa in yahay waxa ay soomaali isugu timid oo iyada hogaankeeda ay leedahay oo iyadu maamulkeeda leedahay waxa hadilmay masal inoogu filan labada maamule maanta ka jira hadilmay waqooyiga somaliland and puntland de may dhisin hadilmay international community-gu may dhisin lacagna kumay bixin dad soomaaliyeed baa intay isu tegeen hadilmay muxuu ahaa yidhi sidan hadilmay nama dhaqaysaan wax hagaagsano aniga waxay ila tahay gobolada dhexe iyo koonfureedna waxa looga baahan yahay sidaas oo kale waxaana ay laga maarmaan ay tahay bay ila tahay gobolada hadilmiya maanta degani inay qayb weyn ka qaataan arrintaas oo ay hadilmiya muxuu ahaa eegaan sidii ay iyaguna wax isugu tari lahaayeen ummadda soomaalida wax ugu tari lahaayeen sacaadat wasiir mar dhow waxaa dhowaan waxaa aan iraahdo heshiis gaaray ahlu sunna iyo dowladda federaalka meelgaarka soomaaliya ee shariif hogaamiyey heshiiskaas adiga sidee u aragtaan
horta wixii hadilmi isu soo dhaweynaya dadkaba waa wanaagsan yihin laakiinse waxaa muhiim ah hadilmi wixii ma shaqaynayaan isa shaqaynay maxaa hadilmiga maaha sidaan goo dhaweyta lahaa anigu waxaan jeclaan lahaa haddii ay wada hadlayaan ahlusunna aljamaaca iyo dawladda sheekh sharif inay dhul soomaaliyeed ku wada hadlaan inay xamar ku wada hadlaan inay galguduud ku wada hadlaan inay halkaa iyagoo fadhiyo oo dad soomaaliyeed la ogsoon yahay waxay ka hadlayaan iyo cidda meesha joogtaa inay dana soomaaliyeed boqolkiiba boqol hadilmiya maxaa ku qudunto inay hadilmiya maxaaha isu yimaadaan anigu waxaan hubaa in si weyn ay hadilmiya wax uga soo bixi lahaayeen iminka anigu waxaan ku talin lahaa inaan loo baahan yahay waxaad moodaa in hadilme heshiiskaasi dad fara badan ay hadilme kasoo jeedinayaan dhaliilo badan loo soo jeedinayo waa loo baahan yahay in laisku soo dhaweeyo wax laakiinse anu waxaan ku talin lahaa in la isugu tago galguduud oo dawladdu iyadu hadilme muxuu ahay dadkeeda u tagto xamar waa la ogson yahay dhibaatada ka taagan laakiinse ay dadkii u tagto oo y tiraahdo waana kan waxaad doonaysa baanu diyaar u nahay halkaa ay kasoo baxaan wax hadilmiya ummadda soomaaliyeed ay hadilmiya muxuha isku raacay
adigu ma taageersantahay ahlusunna waljamaa أهل السنة والجماعة أنا وقادري بابا أنا دين بصراحة ولدي أنا ها هاينا تاريخ بين الصوماليات سلاح دلمي دقن كيلي هاي دين إسلام كي دقن كالصوماليدو واسكمد دقن الصوماليدو شريتان كولا waxay u arkaan wixii muslim inay soomaali yihiin dadka aan waxaan soomaali ahayn waxaan muslim ahayn inay soomaali ba ahayn soomaalinimada iyo islaamnimada dadka soomaalida waa wax aada iyo aada isugu dhow waxaan idin sheeke yar baa cabdilmaa kuu sheegaya waxaan ogaa cabdilmi sacuud aagadi aan in badan degaalan jaamacadaha waan ka dhigi jiray cabdilmi qof dumar ahoo weyn oo soomaaliyada ayaa cabdilmi xajka timid marka bay kasoo degtay jidda goorgalab ah fiid ah meelsha hadirmi maxaa xujaajta la geeyo ayaa lagu waday maqrib baa la tukanayey waxay soo soo agmartay dad tukanaya oo nin sacuudigu hadirmi imaam u yahay oo faatixadii akhriyaya waxay tidhi oo ilan sacuudigu af soomaaligana waa yaqaanaa iyadu waxay u haysataa faatixadu gebayooda in af soomaali tahay horta waxa weeye kolkaas dadka soomaalidu waa dad muslima dad la barayana maaha islaamnimada waa dad door weyn ka ciyaarayna islaamku hadilmaya filist kusoo fiday geeska africa iyo meelo fara badan oo ay kamid tahay hindiya iyo hadilmaya maxaa indonesia qarnigii hadilmaya saddex iyo tobnaad afar iyo tobnaad waxaa jiray macaahid culculus oo ahaa hadilmaya heralka ka samaysnaa oo sayrac ka samaysnaa oo marka ka samaysnaa oo caalamka islaamku hadilmaya muxuaha u ka qaadan jiray diraasaadka muhiimka hadilmaya islaamka waxaad moodaa dad aan hadilmaya taariikhdii islaamkaba ee soomaaliya aan si wanaagsan hadilmaya u fahmin amaba aan hadilmaya wax wanaagsan ka darsinin inaad iminka moodo inay hadilmaya usoo jeedinayaan dhaliilo dadka soomaalida ee muslimka ah soomaalidu waa ahlusunna waljamaaca waanay noqon doonaan taariikh wanaagsan oo culusna way ku leeyihiin kolkaas sidaas aawadeed an waxaan u haystaaba dadka soomaalida oo dhan anigoo maaha dadka soomaalida o dhan inay yihiin ahlusunna waljamaaca laakiin sidaan ogaan nin qaadiriya baan ahay
an aadaa umahadsan tahay kooxda ahlusunna haddii ay kusoo jeediso in aad kusoo biirto ama xil ku magacaaban laga yaaba inaba xilkaas qaadid
wallaahi dilmiga baraha horta anigu sideedaba aniga oo ahlusunna waljamaaca ah dilmiga aada iyo aada u taageersan xagga diin ahaaneed misna haddaan xagga siyaasadda ku kala yimaado waxaan jeclaan lahaa dilmiga muxuu ahaa dhaqan diineedkeena iyo siyaasadda inaana isku milmin waayo taasi waxay aada iyo aad u gelinaysaa dhibaato weyn bay u gelinaysaa dhinacay hadilmiga diinta u gelinaysaa dadka ahlu diinka iyo culammada diintu inay hadilmiya maxaaha runtii diinta ku ekaadaan ayaan anigu aada u aaminsanahay ay hadilmiya tahay iyadoo saas tahay ahlu sunna amba ha noqoto amba cid kaleba ha noqoto wixii danta ummadda soomaaliyeed hore u marinaya kolley bay hadilmiya anigu waxaan ahay qof diyaaro ah inaan ka qayb qaato
sida aad sheegtay dabcan waxaa wanaagsaneed in heshiiska etoobiya addis ababa lagu saxiixay in lagu saxiixo deegaanada dawladda ay ka taliso ama ahlu sunna waljamaaca dabcan dad badanna way isweydiiyeen arrintaas waxaana wanaagsaneed sida aad sheegtay in dalkii lagu heshiiyo ahlu sunna waxa ay maamushaa deegaano aad u fara badan dawladdana dabcan waa la socotaa xaalkeeda sidee isleeda way iska fahmi doonaan labadan kooxood ani waxay la tahay sidaan horeba u idhi in meesha hadilmay tanaasul yimaado ahlu sunna dhul ballaaran bay hadilmay gacanta ku haysaa waxaa jira meelo kale oo hadilmay wadanka gudihiisa oo dadka jooga soomaalida aada iyo aada u taageersan yihiin ahlu sunna u taageersan yihiin dawladdu kolkaas inay hadilmay laga filayaa waxa weeye inay dawladdu u tagto oo ay tagto gobollada ay joogto hadilmay maxaa ahlu sunna waljamaaca oo sidaas dabeedna ay ku noqoto iyaduna mid hadilmay maxaaha wadankii labadan shaaric ee xadar dhexdeeda in ka badan joogta dadkiina ay u qaataan dawlad doonaysa dadkeeda inay wax u qabato oo u imanaysa inay hadilmaya noqoto anuu haddana kollabaad waxaan ku celin lahaa dawladda waxaa looga fadhiyaa inay hadilmaya isku hadilmaya xidho maaha maqsino hadilmaya xamar dhexdeeda ah waa inay u baxdaa halkay uga duulaysa maalin walba haddii ilmay dunidan kale ay ku oroordayso ama waxaa odhan lahaa inay tagto haddii ilmay gobolada laga doonayo ayaa ka muhiimsan haddii ilmay wadanka wadanada kale ee kulba ay tegayso sidaas aawadeed waxaan ku tarin lahaa inay khaastan gobolada dhexe dawladdu way tegi kartaa diyuurad bay qaadan kartaa wax taasi waxay gelin doontaa dadkii hadii diilo xoogay hadii maxaa ahaa gelin doonta oo waxay aati doontaa dawladii ugu timid waxyaalo badan bay qaban kartaa anigu waxaan kula talin lahaa dawladdu inay ka firfircoonaato siday tahay oo ay hadii dadka u tagto aanay sugin dadku inugu yimaada ninka waxaad moodaa dawladdu inay doonayso ahlusunna waljamaaca inay u yimaadaan anigu waxaan u arkaa inay dawladdu u tagto ahlusunna waljamaaca sidaasay hadilmi dawladna ku noqonaysaa ahlusunna waljamaacana ay hadilmi muxuu ahaa ay hadilmi muxuu ahaa ay isku isku raaci lahaayeen oon dhexdooda waxyaalahan madmadowgan iminka hadilmi soo dhex galay aanu yimaadeen wax loo wada joogo oo laysla arkayo oo la hubo inaana hadilmi wax kale hadilmi meesha aanan ku jirin ayaa meesha kasoo bixi lahaa saasaan leeyahay dhawaan doorashada la filaya inay ka dhacaan somaliland adigu ma la filayaa in aad soo taagtid xilka madaxtinimada
ma doorsan anugu waa jira dad fara badan oo arrintaa hadilmi la soo qaadaa laakiinse kulleyna waanan tegaya somaliland waan ku socdaa oo hadilmi muxuu ahaa dawaa meeshii hadilmi aan ku dhashay oo hadilmi muxuu ahaa aan ku barbaaray makana hadilmi aan aad iyo aad u taageersanahay anugu somaliland waa taageersanahay laakiinse waxaan arkaa danta somaliland inay ku jirto ummadda soomaaliyeed soomaalida waxay tiraa haddaad xiladooni xamare cad joog haddaad xooladooni xamare cad joog haddaad xildooni hadime xamare cad joog anigu waxaan lahaa dadka soomaalida qofka siyaasada wada waxa dantu ay ku jirtaa soomaalinimada sideedaba iyaday sidaas tahay soomaalidu waxa maanta hadilme soo dhex maray kala dhex yaalla weynu ogsoonahay in la wada fadhiista oo la wada hadlaa somaliland ictiraaf kama helaysa ingiriis iyo talyaani iyo faransiis hadday ictiraaf doonayso dadka soomaalida ka heli kartaa dadka soomaalida hadday isu yimaadaan waxay odhan karaan aan laba ma noqono bal in muddaa hala kala maqlaado waxaa inta la isu soo hadilmayo roogi haddana kol labaad laakiinse dadka somaliland jooga waa dad soomaaliyeed dadka hadilmaya soomaali soomaaliya inteeda ka jooga waa dad soomaaliyeed dad kala maarma maaha waa ilaahay baa yidhi wajcal lakum shucuuban wa qabaa'ila kolkaa hadilmaya muxuu ahaa anigu waxaan u arkaa in hadilmaya muxuu ahaa somaliland kulli iyo kulli waxyaala hadilmi ay iska bedelaan hadilmi haddii goonistaa gooni ah hadilmi muxuu ahaa ay noqoto inay dantu ku jirtana hadilmi arrintaas waxbay ka go'i kartaa dadka soomaalidu inay isla fahmaan oo isla gartaan waxaan runtii yala jeclaystay siyaasiyiinta somaliland muuse biixo cisho dhaweyso hadilmi muxuu ahaa hadal usoo jeediyey dawladda sheekh shariif oo dawladda sheekh shariif waxa loo baahan yahay inay aada ugu fiirsato oy kusoo dhawaato xagga somaliland haddii wax la qabato eekana sidii haddii wax loogu qaban lahaa somaliland anigu waxaan arkaa tallaabo wanaagsan inay tahay arrintaa laga soo dhaweeyo siyadii hore yaan loo qaadanina kabitaanka dadka somaliland joogaana inuu hadilmay mid kasoo dhacay cirka uu yahay mid taariikhdeena kasoo baxay weeyaan wixii ka dhacay somaliland waa la ogsoonaa iyo dhibaatadii hadilmay ku dhacday dadka waxa hadilmay meeshaa gaarsiina waa la ogsoon yahay kolka horta in laysu garaabo oo laysla garto arrimaha waddankeena ka dhacay dabeedna la eego sidii hadilmay muxuaha arrimahaas la isaga daweyn lahaa wax looga wada qaban lahaa ayay
dhowaan qaramada midoobe waxa ay ku tilmaamtay heshiiskii is-afgaradka ee soomaaliya iyo kenya inuu yahay mid waxba aan ka jirin kadib markii ogosto sanadkii hore ee labada kun iyo sagaalkii baarlamaanka soomaaliya diideen ka ismaaciil ahaan adiga sidee u aragtaa in qaramada midoobe ay diideen heshiiskaas kolka hore waxaa arkaya is-afgarad buu ahay horta heshiis muu ahayn is-afgaradkaas inaan loo baahnayn kolka anigu wasiira khaarijiya ahaada arrinta waa layla soo qaaday waxaana waxa la yaalo wax dhibaato ah amaka iyo kenyana dhex yaala ma arko wax aanu hadilmi xuduudkuna waa la yaqaanaa caalamiyan sida hadilmiya loo jeexo waxaynu isku isku qabsano inuu hadilmi jiraana ma jiro kolkaas hadilmi mxuaha dhibaatada waxay ka timid in la yidhaahdo safgarad baynu xuduudkii hadilmiya ka sameeyna waayo haddaad kolba tahay safgarad de waxaad hadilmay aqbashay inuu hadilmay khilaaf jiro laakiinse arrinta wax khilaaf oo ka jiraaba ma jiro anigeeda
heshiiskan markii la saxiixayay dawladda waxaa loo gudbiyey qoraallo ay soomaali talk daabacday oo mas-uuliyiinta ugu sareysa loo gudbiyey si aanan heshiis loo sameyn dabcan muddo kadib digniinta markii loo loo jeediyey waxa ay ku degdegeen saxiixan shaksiyan saxiixa mau aragtaa inuu dan ugu jiray soomaalida oo in la isbooneysiiyo is-afgarabka iyadoo soomaaliya ay ku weyn lahayd dhul baaxadiis aada u weyntaa oo ilaa iyo kun iyo maxaadhaada boqol iyo lixi toban kun oo kilomitr square ah sidee u aragtis arrintaas anigu waxaan u arkaa wax khilaaf ah oo dhul ah oo ay soomaaliya iyo kenya isku haysaa meesha may oolinba mana ool mana mana iman karaba waxaynu doonaynaa inaynu isku soo dhaweyno labada wadan oo wax la wada qabsado oo dhibaatooyinkii dhacay taariikhyan weynu soo naxay istiqlaalkii hadilmiye maxaaha kenya kolku kenya qaadanaysay dalka soomaalida sidii laga qaaday doorkii ay dawladii soomaalida ka ciyaartay waynu ogsoonahay waxaynu doonaa waxyaabahaas in hadilmiye maxaaha laga bogsado oo laba wadan oo jaar ah oo wada shaqeeya oo hadilmiye muxuu ahaa ka fogaada wixii hadilmiye dhibaatada u keenaya kolkaas haddii meeshiiba lasoo geliyo tuhunno iyagayna wax isku hayna aan jirin aniga waxay la tahay inay arrintaas hadilmiye maxaaha dhibaato u geysanayso waynu ogsoonahay maanta soomaalida geeska africa ku nool amba soomaaliya ha noqoto amba kenya ha noqoto amba ethoobiya ha noqoto amba jabuuti ha noqoto runtii dadka soomaaliyeedee aada moodo xagga siyaasiyan aada moodo ina ugu horeeya maanta waa dadka soomaalida reer kenya taasna waxaa keena waxa weeyaan habdhaqanka siyaasadeed ee ka dhisan waa habdhaqan wanaagsan kenya ka dhisan oo xuquuqdii dadka soomaalida aan hadilmiyahay u diidsanahay wixii la isku hayena taasay ahayd kolkaas hadilmiya wax hadilmiya soo celceliya khilaafaadkeennii hore jiri jiray aniga waxay la tahay inaanay soomaaliyana dani ugu jirin kenyana dani ugu jirin isafgarabkaa hadilmiya muxuu ahaa lasoo qaaday aniga waxay la tahay isafgaranwaag ayuu keeni lahaa jimciyadda qoladaa ka dhexaysa in arrintaa hadilmiya daalifaysana anu aada iyo aad baan ugu soo dhaweynaya
dabcan hadaay waxaa sheegtay in horey lagaala hadlo markii aad wasiir khaarijiyaha ama wasiirka arrimaha dibadda arrimaha badda norway dawladda norway qaramada midoobay iyo kenya waxay ka kaashanayeen muddo badan sidii badda soomaaliya qayb kamida ay kenya u qaadan lahayd adiga xilligaas yaa kaala hadlay go-aankaa gaartidna noocu ahaa waxaa laisoo diray kolka hore warqad baa laisoo diray norway ka timid oon la yaabay dabeedna anigoo shir hadilmay abisababa jooga oo hadilmiye muxuu ahaa o african union hadilmiye summit ku jiro ayaa la ii yimid waxaa la yidhi arrintaasaa jirta oo qolada norwegiankuna ay hadilmiye jecel yihiin inay ka geystaan hadilmiye taageero san hore u yidhi anigu waxaan ku yidhi anigu ma arko waalan akriya warqadii laysoo qoray kamana jawaabin umana arko hadilmiye muxuu ahaa in loo baahan yahay in arrintaas dilmiya muxuu ahaa wax laga heshiiya oo meesha laysku haya ma yaalo wax aan jirin oo goodhow keeni kara safgaran waa labada ummadood yaan hadilmiya la abuurin laakiin se anigu aad baan ula yaabay taqabijinta isku taxarujinaysa hadilmiya norway ambaba sida hadilmiya muxuu ahaa walad cabdalla oo kale doorku ka ciyaaray arrintaas waxyaalaha dilmiya runtii kolka la dego ummad ahaan aynu degno u baahan in la furfuro oo laga daba tago oo la eego waxa waxaan ka dambeeyey maxay yihiin waxa abuuraya ummadan hadilmiya dhulkeedii in hadilmiya muxuu ahaa sidaas caddiga xooga intaas leeg lagu soo sameeyo weliba ay ka qayb qaadato ninka hadilmiya united nationka u fadhiya aniga waxay la tahay arrintaasi waa arrin u taala dawladaha soomaaliyeed soo socdaa inay si wanaagsan uga baabandegaan doctor cabdilcasiis sheekh yuusuf oo kamid ah kamid ahaan jiray golihii wasiirada ee dowladii cabdullaahi yuusuf oo soomalitan quraysh kula yeelatay minnesota wuxuu sheegay in kenya ay labada kun shanti la soo xiriirtay dabcanna way diideen xilligaasi sida aad i sheegtayna waa diiday in aad arrimahaas la qaadqaado norway iyo qaramada midoobay dowladan sheekh shariif oo hogaamiyene si degdega ayay wax u saxeexday marka isbedelka noo halkuu ka jiraa
walahi anigu waxay la tahay dilmay aragti darri aada iyo aada u ballaaran iyo aqoon la-aan ballaadani inay dilmay ka dambeeyeen dhinaceena anigu waan daciisanaya qof soomaali ah ayaa dhul soomaaliyeed sidaas dhayadhaya dilmay muxuu ahaa u bixin kara amba dawo ogolaan kara in hadilmay muxuu ahaa shaki iyo mugdi la geliyo wuxun baa aniga ila tahay malaha dawaa hadilmay muxuu ahaa dad caqligooda hadlayay ayaa waxan ka dambeeyey
waxaa la tilmaamayaa in ay suuragal tahay in haddana dib loo soo cusbooneysiiyey isafgaradkii maadaama baarlamaanku diiday suuragal ma tahay maya aniga lama aha kuma talinayo waxaana ila tahay dilmi maxaa arrintaas sheekh shariif dilmi waadhawey kolkii uu london joogo waxa laga weydiiyey wuxuu yidhi arrintaas waa dhamaatay oo sidii baarlamanku dilmi ku gooyay ay ku dhamaatay waxaa jiro burcad badeeda in ay mar walba khallaaso u geystaan sida ay sheegaan reer galbeedka ganacsiga geeska africa wadamada carbaha iyo afrikaanka intooda kale wadamo badan baa waxay keeneen ciidamo ciidamadii lama dagaalamaan burcadbadeed iyo burcadbadeed ilaa iyo hadda daraad cumaan ay wax kasoo qabsadeen adiga mas leedahay siyaasad baa ka dambeysay burcadbadeed
siyaasadahu kala dambaysay aniga waxaan hubaa ciidamadii mid qaarkoodii inay u yimaadeen inay ilaashadaan dooniyahooda sida kheyr sharciga uga kalumaysta badda soomaaliyeed inay ilaaliyaan arrintana kolka hore waxa dhaliyaba arrintaasay ahayd inkasta oo arrintaas ilmiya muxuu ahaay burcadadeed ay dhibaato dadka soomaalida ku haysa caalamkana ku haysa laakiin salka waxay ku haysaa laba arrimood kow dawlad la-aanta ummadda soomaaliyeed oo dawlad gacanta ku qabata waxan oo joojisa inaan hadilmaya meesha joogo in arrinta kalluumaysiga khayr sharciga ee xeebaha soomaalida lagu hayo xaalufinta lagu hayo qashinka hadii m maxaa weliba qaarkii nuclearku yahay lagu hayo xeebaha soomaaliyeed inay door aada iyo aada ugu weyn ka ciyaareen arrintaas kolkaas aniga waxay la tahay inaan arrintaas si wanaagsan caalamku aanay waa jirtaa dhibaato oo dhibaatada wax laga qabtaa cid walba waa doonaysaa annakuna waa doonaynaa laakiinse in aan daacad laga ahayn ayaad moodaa ilmi sida wuxuu socdaa
ugu dambeyntii madaxweyne shariif sheekh axmed wuxuu ku tilmaamay in khilaaf uu ka taagan yahay xadka kenya iyo soomaaliya sidoo kalena khilaaf uu ka taagan yahay badda soomaaliya iyo kenya udhexeysa shaksiyan maxaas leedahay hadalkaasi uu keeni karaa taariikhdiyan aniga waxay la tahay horta kolka horeysaa dilmiya muxuaha waxaan jecelahay inaan aada u cabeeyo amba dawladda sheekh shariif ha noqoto amba dawlad kale ha noqoto dawlad soomaaliyeed oo shaqaysa waa dawladda aan doonayo inaan dilmiya wax la qabta aan jecelahay dawladda sheekh shariif iyo dawladdii kaste hadilmiya timaadana waa ku waajib cid waloo soomaaliya inay hadilmiya muxuu ahaa wax la qabato iyadoo jawaab tahay waxaa jira hadilmiya xadiis nabowiya unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa u gargaar hadduu dulmisan yahay iyo hadugu dulmi galo waxaa la nebiga loo sida maxaa loo sida loo gargaaraa ka dulmiga gala se ka joojiya weya dulmiga ka joojiya waxyaalo badan baad moodaa dawladda sheekh shariif inay runtii ku gefayso ummadda soomaaliyeed isku gefaysa iyadu oo u baahan hadilmiya muxuu ahaa in lagala shaqeeyo inay arrimahaas hadilmiya muxuu ahaa wax ka qabato arrinta xuduudaha kenya ha noqoto etoobiya ha noqoto jabuuti ha noqoto badeena ha noqoto berigeena ha noqoto dawlad soomaaliyeed oo constitutional ah oo ku dhisan rakbadda ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaa horta ka hadli karta dawladku meelgaari way usii waxba usii qoondayn karta laakiinse arrimahaas in imika la isku qaado dhibaato mooye wax kale kalama kulmi doono waxa la qaatay iminka arrimaha laga hadlayaa inay noqdaan arrimaha dhexdeenna ah iyo sida khilaafka dhexdeenna ah loo baabi'iyo lagala fogaado wixii khilaafa imaka iyo taarkeena adilmakeena سياسة قرن صلى الله عليه وسلم حد بوقت
هذا ما أقصد. آه. ما- لا ما أتكلم.
kaasi wuxuu ahaa ibraahim daauud oo wareysanayey ismaaciil hurre buubaa oo xilligaa ku sugnaa magaalada nairobi halkaa kala socoteena waa somali talk dot com wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu